لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan kusoo jirnay axaadiistii saxiixa aheed waxaan soo daraasaynaynay boqolka aheed islaaxu mujtamac lagu kulmiyey waxaa loo soo dambeeyey xadiidka siddeetan iyo tan rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu diiday qof inuu qof meel ka kacsaday ou fadhiisto laakiin wuxuu amray in laysu waasixiyo majliska dhulka dadku u siman yihiin qofkii u soo hormara ayaa fadhiisan kara axad laga kacsan karana ma lahan cabdullaahi bin cumarna arrinkaas haddii xataa loo sameeyo ma jeclaan jirin rasuulku wuxuu xadiid ku sheegay qofkii jecel in laysu taago ama dadka meelo looga kiciyo naarta alle ayuu guri ku leeyahay ee ha u diyaar garoobo rasuulka sala allahu calayh wasalam maalin jimca wuxuu arkay nin dadka ka silsilaabsanaya wuxuuna ku yidhi fadhiiso waad dhigtay dadka eh haddaba yaan muslimiinta la dhigin yaana dadka majaalista laga kacsanin bedel oo kaaweyn ayaa yimid darsigiyaan looga kacsana qofka meesha ama anaa meesha u xaq leh asxaabu rasuulillaah rasuulka qofay ka jeclaayeen ma jirin meelna ugama aysan kici jirin marka uu nabigu yimaado sala allahu calayh wasalam majliska meesha ka banaan ayuu fadhiisan jiray muslimiintuna saas ayay yeeli jireen marka haddaba rabbi ha laga boqo nabiga oo maalin khidmay yani khudba akrinaya sida ku sugan saxiixa ayaa nin saddex nin ay yimideen nin wou iska tegey laba nin ayaa timid halkii nin nabiga ayuu soo galay majliskii oo fadhiyay meel ka banaan ninna sabka gadaalkiisa ayuu fadhiistay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam markuu waanadii dhameeyey saddexdii nin haddaan idinkaga sheekeeyo mid wuxuu ka jeestay khayraadkii oo rabbigaa naxariista kala jeestay mid wuxuu u soo duma naaftii nicmadu ku soconaysay oo rabbigaa dumay mid wuxuu ka sariigtay inuu muslimiinta ciriyow dhibo oo asagana rabbigaa dhibkiisa ka sariigtay sidaas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka alla dadaalo yaan qofna qof meel ka kaxsanin xaqana yaan lagu cayaarin muslimiintuna waa inay dad isjecel oo idin soo dhoweeyan noqdaan idin soo dhawayntana laga yidhaahdo in qofka meel inta looga kaco la yidhi anigu waan iska taagnaan waa in laga durdo oo booska wax laga siiyo saas ayay sharafta ku jirtaa dadka waaweyn la fadhiista culammada wax su-aasha dadka qiimaha dheehdheeha si ay idin waariyaan oo waxla qaalataan makaanka la fadhiisanayana waa inuu noqdo meel magac ilaahay lagu hayo dii laysugu sheegayo haddaan makaanka magac alla lagu soo qaadin dameer baktiyey isagoo ka qurun badan ayuu imaan qaala wuxuu yidhi alxadiid asaadis watamaanuun xadiidka sideetan iyo lix marwiyi waayo ku la wariyey can abi muusa alascariyi radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa masalu jaliisi asaalix axad ka wanaagsan la fadhiisigiisa jaliis ka hagaagsan iyo wa jaliisi suu axad ka xun la fadhiisigiisa mid ka xun oo lala fadhiisto waxay isula mid yihiin ka caamililmiski miskiga ureyga badanla qof xambaarsan iyo wanaafik ilkiir buufanaha mid ka afuufaya fa xaamilulmiski miskiga ka xambaarsan imaa an yuxriyaka inuu ku siiyo wa imaa an tabtaca minhu inaad ka iibsatid wa imaa an tajida inaad ka heshid minhu xaggiisa riixan caraf dayibatan oo wanaagsan saddexdaa mid weeye ama wow ku siin ama waad ka gada ama caraf baad ka helin qofka diintale ee hagaagsan haddaad la fadhiisato ama masalow kuu sheegana isagaa kuwaani oo iska kaafin ama adaa ka iibsanayo macnaha waa su-aalan ama intaad la joogta ayaa afkiisa khayrka maqli intaa mid weeye wanaafiqulkiir kan birta buufanaha afuufa oo birtunka oo kala ah imaa an yuxriqa siyaabaka inuu dharka kaa gudo wa imaa an tajida inaad ka heshid minuu xaggiisa riixan mumtinatan iyo riix gurmaysa labadaa mid weeye macnaha waxaa laga wadaa qofka jiirka afuufaya ama dharkow kaaguri ama qurun baad xaggiisa ka helaysaa marka haddaad nin aan diini ahayn la fadhiisatid ama dharkow kaagubin oo xantaad la dhex gelin ama intaad la joogto waxbaha u cabanina ayaad afkiisa khabar xunka maqlin labada mid weeye wax kale halkaa kama jiraan rawahu albukhaariy wa muslim qof walbow rabbigaa ka bad axadka saalixa haddaad la fadhiisato khayrkow ku farin shartow kaa reebin cilmi naafta ayaad ka maqlin hadalkuna ayaad ka dhegaysan iyo xigmo xeeldheer rabbigaa nicmooyinkiisa ku tusin ceertaada nafsad nafsad nafsadaada qoobaha ayleeda ayay ku garansiin waxyaalaha maalayacniga ayay kaa mashquulin darajadooda ayay marka sare u qaadin oo way ku wanaajin rabbigaa keliya inaad ku xiraato kaa dhaadhicin waxaana kauna kugu cabsi gelinaya cadaabka alleh iyo dadka daalimiinta waxa ay leeyihiin iyo dadka jabaabirada meesha la dhigi jiray dulmiga inaad ka tagto sababkoogu noqon ood rabbigaa ka islaam dalabto ood sarsa ka h aad ka hartid markaad u gasho way ku kalaamayn markaad ka baxayso danahooda ku su-aalin khayrka waxa wanaagsanoo kuu qaban karo ayay kuu samaynin taasaa lagu yaqaanaa ninka madaxda u haleegsana waa ninka noocaasoo kalaasmi ah qofka sarsale ee xun markaad la fadhiisato ceeb ay waxaad ka maqli inuu ku caayo amau dad kuu caayo amau balaayo kugu cambaaro ood ummadda la xamasid waxuu ku halmaansiinaya aakhirada waxuu ku xasuusinaya adduunyada wuxuu ku daraysiinaya dadka ceebahooda wuxuu ku halmaansiinaya ceebta nafsadaada wuxuu kaa dalbayaa inaad ku dadaashid saad adduunyada wax uga qaban laheed aakhiradan aad ku iloobi laheed marka muslimiinta rabbigiinka baga oo fasaada ka shaqaynina ee xaqa ilaaliya rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay qofka wanaagsan in weydii khayr laga kasbado waa in macallinkaada ou noqdaa mid saalixa oo tacliintaada iyo fahamkaaga ku dadaalaya waa inuu saaxiibkaaga noqdaa mid wanaagga ku farayo wanaagga kuugu yeeraya waa inay waalidkaadu noqdaan kuwa hagaagsan qofka aad nolosha la wadaagto nin iyo naag waxau doono ha noqdo labada qofood dadkuu yahada waa in wanaag uu kuugu sabab noqonayo laakiin dadkaan noocaas ahayn waa laga shallaayaa nolosha lala noolyahay jaliiska saalixa iyo jaliiska xun waxay isuga mid yihiin buu nabigu yidhi xaamilin miski wanaafik ilkiir miskiga kan xambaarsan iyo buufanaha midka afuufaya xaamilulmiski imaa an yuxdiika inuu ku siiyo iyo imaa in tabtaaca minhu inaad ka iibsatid labada mid weeye ama aad ka heshid riixbay intaad la joogtid naafiqulkiir imaa an yuxriqa siyaabaka inuu dharka kaa gubo iyo inaad ka heshid riixan murtinatan riix kurmayda labada mid weeye qofka muslimka oo khayr kale xaq ugu ku barayaa ama waad su-aalanaysaa ama wanaag baadba ka maqlaysaa qofka xun ama gulligaad la dhex gelaysaa ama dabxantiisaad ka dhagaysan rabbigaa ka dogoo qofaan khayr lahayn ha la fadhiisanin haddaba halkaa waxaa laga gartay meesha wax lagu cantoo beenta lagu sheego oo ummadda layskula diro iyo kalaamka fuxshiya in la caabila ma wanaagsano rabbi baa wuxuu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakuuduuna fii aayaatina haddaad aragtid aayaadkeenna kuwa dabaalanaya xadgudubka samaynaya baaxrid canum isaga jeesto xataa yakuuduu fii xadiisin kayri ilaa aysa ka kale ka dhex gelayaan shaydaan hadduu ku halmaansiiyana mar dambe hala fadhiisanin sidaas ayaa lagu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam qof walbana taas ayaa laga doonayaa alxadiidu saabi wasamaanuun xadiidka sideetan iyo todobo barwiyi waaye kula wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abi hurayra wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaquulu ku qowlaya quwa ummati ummadayda kulligeed muxaafan weeye kulla xasiyo dembiga loo dhaafayo ila almujaahiriina kuwa la jahraya dembiga iyo xumaatada maane wa ina almujaahara la jahridda dembiga waxaa ka mid ah an yacmala rajulu ninka inuu camal falo bileyli hameenkii camala ou xumaan sameeyo uma dibadeedna yusbix oo waabariiso walxaal qad satarahu llah aw u asira ceebtiisa oo fa yaquulu uu ku qowlo marka waabariiso yaa fulaan hebelow camiltu lbaarixa xala waxaan camal falay kada wa kada waxaya waxaa ku faanaya saasaa isa gabar yeelay waqad baata wou bariyey yasiru rabbu rabbiga isagoo ceebtiisa qarinaya wayusbixu isaguna wou waabariisay yagshifu isagoo faydaya sidra allahi asurkii alle oo ku asira canhu isaga xaggiisa asurkii alla xaggiisa ka aro alla korkiisa ku asiray isagoo faydaya waabariisay rawahu lbukhaari wa muslim ayaa xadiidkaa wariyey rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ummadayda kulligeed dembiga waa loo cabsiye kuwa xumaatada la jahraya malana lajahridda xumaatada waxaa ka mid ah qofku inuu camal falo camal inuu waabariiso hameenkii hameenkii kasooay xaaraan ee waag u dariyo ayadoo rabbi ceebtiisa qariyo qofna ogaanin ee uu markaa dadka ugu sheekeeyo u ku taao ka dhaadhiciyo waxau bariyo isagoo asirka alla faydaya rabbina uu dawalka u qariyo subxaana watacaala marka dhibka maxaa u keenay qofkaa waa qof khayr badan lajahridday kamidtay dembiga lala jaaro waa ku faanayaan aad bay ugu faamayaan dadka gobolkood marka qofkaasu laga dembigow galay aad ilaahay gariyo banaanka keenay midda kale dadka daaciye u noqda waxaasan xalagsanayo waa ku faanaya waa looga bayanaya dulmi weeyaan dadka waxa ugu xun alla dushiisana ugu dhiiraan badan kuwa aan ka sariidan la xarbo xarbada alla la xarbinaya iyo macaasida ay uga baxayaan oo xaaraanta bilaaciyoo dhex gala oo gobkoodna iyo xaras saasaan yeelay binaano saasaan yeelay waa cayaalay saas baan sameeyey rabbi baa ceebkiisa qariyey khabiis weeye isagu iyo fadeecadii ayuu ku dalaalay ceebta una dadka ugu yeelaya iyo qurunka dadka noocaasu waa dad khayr daran wa rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala yaan macaasida lagu dhiiranin alla waa alla sariig badan oo xumaatada dadka u daboolo asturka alle raalli ku noqda oo dembiga ka tooba keena makhluuqa waxa ugu shar badan ninka haweentiisa u taga oo haddana ugu taga oo surxdii sirta fidiya sirta yaan la fidinin muslimiinta yaan lagu cayaarin qofka muslimkaa waxaa laga doonaa ceelah ogiyo inuu qariyo ninka dabiirkaa dadka ceebihiisau qariyaa axadka macallimkaa ceebahau qariyaa ninkay haweenta isqabaa ceebay isu qariyaan waalidku ceeba ay qariyaan qofka muslimkaana weligiisaasaa lagu yaqaan rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo cuyuubta ha la qariyo oo xumaatada ha la daboolo shar walba mistaaceedu waxa weeyaan wax kastoo ku soo mara inay iska jeegsadoo xumaana looma baahno rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ummadayda kulligeed waa kuwo la casiyo ila almujaahiriin kuwa dembiga la jaaraya maana lajaarida dembiga waxaa ka mid ah qofku inuu camal falo camal oo xumaan sameeyo hameenkii ee u waaberiisa iyadoo alla ceebtiisa qariyey ee u siraxdii dadka u sheeg sheega asturkii allou faydayaa iyo wixii rabbi u qariyey xumaato ayuu samaynayaa dadkau xaaraan ugu yeerayaa xumaataday ummadda u damaynayaa baktigay raalli ka yahay wa rabbigii ka cabsada oo xaasidnimada iyo qurunka inta layska deeyo baktigaad gashay dadkaa u sheegina qariyo allaha oga laabo oo rabbiga ii dhaafmo maxaa yeelay ninka sheeg sheegaya ha lagaaga daydo cadaabkaa lagula galo isu leeyahay qaala waxau yidhi alxadiid ahaani wasamaanuun xadiidka sideetan iyo sideed marwiyi waaye ku la wariyey can jariir ibni cabdillah albasariy radia allahu canhu qaala jariir wuxuu yidhi baayactu waxaan la ballamay oo la ahaatamay rasuul allahi sala allahu alay wasalam rasuulka waxaan kula ballamay calaa iqaami salaati salaada hagaajinteeda waitaa-i sakaati sakada bixitaankeeda iyo wanusxi u gargaarin loo gargaaro likulli muslimin qof walba oo muslim ah salaada inaan ilaaliyo sakada inaan bixiyo axad walba oo muslima inaan u naseexeeyo ayaa nabiga kula ballamay yihi sala allahu alayh wasalam rawaahu albukhaariyu wa muslim islaamka wax walba isagaa madax u ah qodobka islaamku waxa weeyaan salaad yani siirka islaamka waa salaada walaslexaadku yani waa jihaadka qofka muslimka u rabbigaa ka baq axadkan salaada ilaalin oon si dhaba rabbi isugu dhiibin oon xoolihiisa ka sakaynin oon muslimiinta danahooda ka shaqaynin iimaan iyo diin malahan rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah diinta nabi ibraahim kama jeesto oo kama dhaqaago waa diinta soosana ilaa qof dabaala mooya qof kale shareecada muxamadiyada ninkii qabsada iyo millada ibraahimiyada ah waa qofka rabbigii isu dhiibo oo nabiga ku daydo salaada ilaaliyo sakada bixiyo muslimiinta wanaagooda ku dadaalo isgala taaday salaada dadka ka tagaa muslimiin ma aha sakada kuwa diidaa muslimiin ma aha qofka taaridaa inuu gaaryahay muxaadarooyin badan baan ku bixinay qof walbana wuu og yahay marka waxaan idinka ridaynayaa inaad raadsataan ama sunta looga helay taariga sida gaalka iyo dadka salaada layaca khayr ma lahan diinna ma lahan xoolihiinana ka sakeeya muslimiinta wanaajiya almuslim akhir muslim baan soo marnay muuminiintu misla isula mid yihiin baan soo marnay is wanaajiya ha isxamanina ha isxumaynina oo diinta ilaaliya oo waajibaadka alla halayacinina adduunka iyo aakhirada haddaad liibaan iyo wanaag doonaysaan dad oo muslimiinta inisaa ridowdoo salaadii diiday inisaa ridowdoo sakadii diiday inisaa ridowdoo muslimiinta cadaawadooda ka shaqeeya inisaa ridowdoo xoolahooda xoolahooda iyo ku bakiray xoogooda war diinta ilaaliyo rabbigiinka baqdo wanaagga isu taaga khulaasada qowlku waxay tahay muslimiinta isgarabsada oo midoodo walaalooda oo xoogga iyo xoolaha wadaaga oo isu naseexeeya oo iswaaniya oo xumaatada iska reeba oo cadowgiina meel uga soo wada jeesta oo waajibaadka allaha layicimina waa la idin gargaarayahay qaala wuxuu yihi alxadiidu taasix wa samaanuun xadiidka sideetan iyo sagaal barwiyin waayo kula wariyey can anas ibni maalik radia allahu canh qaala anas waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi inii anigu la adkulu waan gelayaa fi salaati salaada wa ana uriidu anoo doonaya an udiiraha salaada inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa markaa bukaa asabiyi canug sabiya ooyinti fa atadawasu waan fududayn fii salaatii salaadayda waa mima aclamu waxa aan ogahay oo min shiddati waddi ummi hooyadiis waxa ay helayso daraanteeda ah midda bukaayo ooyintiis ay keenayso hooy hooyadiis ooyinta inay sidad kala kulmaydo ogaad aan ogahay darteed ayaan salaada ufududayn buu yihi sala allahu alayh wasalam rawahu lbukhaariy wa muslim rasuulku waxau yihi salaad baan gelayaa anoo doonaya inaan dheereeyo canugsabiyo ooyinta ayaan maqlin salaada ayaan fududayn waxaana u fududaynayaa waxa aan ogahay oo hooyadi ay ka helayso ooyinta oo dhibaato ah sidaa darteed muslimiinta isu naxariista oo khayrka ku dadaala alxadiidu tiscuun xadiidka sagaatamaad marwiyin waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canh qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yihi idaa ama hadduu imaam noqdo axadukum xakiin annaasa dadka falyukhafif ha fududeeyo salaada fa ina fiihim dadka dhexdooda waxaa ahaaday alsagiira ku yar walkabiira ku weyn wadaciifa kudaa ku taagdara iyo wadalxaajati midana u saaxiiba waidaa sallaa hadduu dukanayo qofku linafsi keligi falyudawir ha dheereeyo maa shaa intuu doono sidaas ayuu yihi sala allahu alayh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray rasuulku waxau yidhi qofkiin hadduu dadka imaam u noqdo salaada ha fududeeyo arkaanteedana ha dhammaystiro dadka waxaa ku jira qof sakiira qof gaboobay qof jiran oo daciifa qof dana leh keligii marku dukanayana sidau doona ha dheereeyo war muslimiinta islaamku naxariisow noogu yeerayaan rasuulka sala allahu calayh wasalam rabbi baa ku galladaysay mu'miniinta maxaa yeelay naxariis baa lala soo diray ducafada u naxariisanayaa odayaasha u naxariisanayaa iyo dadka gadoobay dumarka u naxariisanayaa ilmaha sakiiradaaba u naxariisanayaa kuwa jiranba u naxariisanayaa raxiim bau dhinac walba ka ahaa dadkana wuxuu ku waaninayaa inay isu naxariistaan rasuulka sala allahu calayh wasalam qofka imaamka noqonaya qofka qur-aanka dhab u yaqaana ayuu ka dhigay oo diinta ku dheereeya moo markaa salaada si dhab ay hagaajin karaya waxaana rasuulka u cadeeya rag iyo dumar inay masaajidka xaadiri karaan salaadana loo baahaya in loo fududeeyo dadka ayadoo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo waajibaadkeeda la ilaalinayo fududayska dad baa u gartay doora biicada sideeda salaada ha loo dukado sifatu salaad baan in badan ka hadalnay rabbigiin ka boqo salaada ha ku cayaarinina rukuucda iyo sujuudda taamyeela fududaynta laydiin sheegayo suuradda faatixada ka dambayda suurad gaaban ha laga dhiga ayaa laga wadaa ee lagama wado rukuucda iyo sujuudda ha lagu cayaaro qofka imaamka noqonaya waa in siiradiisa iyo akhlaaqdiisa fiican tahay waa inuu yahay qof aan faasiq ahayn waa inuusan ahayn qof bidci ah waa inuu muslimiinta jecelyay ayna jecel yihiin waa inuu qiro fiican yahay waa inuu sood fiican yahay caratirkiisa waa inuu nadiif yahay waa in yani riixiisa ay carfaysaa uusan soo qurmaynin waa inuu muslimiinta musaacadadooda u taagan yahay waa inuu alla darti dadka u dejinaya waa inuu dumaniino iyo xasbi la imaanaya waa inuu salaada ku khushuuca waa inuusan islaamka dhibaato u geysanaynin war muslimiinta u dadaala war diinta ilaaliya war rasuulka alla wuxuu gaaray naxariis darteed inuu salaada fuduleeyo canug baa ooyaya sakiira aawadeed war xaggeed indhaha geysatay sooda islaaya markuugin rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi inii la adkulu fi anuu salaadaan gelaya anoo doonayo anuu diila inaan dheereeyo waxaan maqlayaa canug sabiya ooyinta fa atajawasu waan fududayn salaadayda waa waxa aan ogahay oo hooyadi ay ka helayso ooyinta oo dhibaataa buu yihi sala allahu alayh wasalam bukhaari baa saara xadiidka waa muslim wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam qofkiin markuu dadka imaam u noqdo falyukhafif salaada ha fududeeyo dadka waxaa ku jira oo ka mida sakiir waa ku yar kabiir waa ku gadoowey daciif waa ku taagdara oo ka jiran iyo dalxaaja waa nin yani danusugaysa meel ka daasano dhibaata haysato keligii markuu qofku dukanayana sidow doono haw dheereeyo fududaynta waxaa laga wadaa suuradda faatixada ka dambeeya gaabiya sida u qaata laakiin rukuucda iyo sujuudda waa in lagu xasilaa waa aan saddex saddex jeer laga yelan tasbiixda la oranayo waray salaada cayaarta ka deeya war waajibaadka hawayixinina war diinta alla ilaaliyo muslimiin noqda gargaar baad heli doontaane qaala wuxau yihi alxadiidu xaadi wa situun وتسعون xadiidka sagaaشan iyo ko marwiyin waaye kula wariyey can cabdاللahi بn cmr بn الkhadaab radi الlahu canهuma qaala wuxuu yihi cabdالlah qaala rasuulku wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam man jara qofkii diida dawmahu maradiisa khuyalaan faajeersan iyo kibir lam yandur ila alla ma eego ilayhi qofkan insiikaha ywma alqiyaamati maalinta qiyaamada faqaala abubakr wuxuu yihi ina xada sidqi ijaari rasuulkii allow macawistayda labadeeda dhinac midkood yastarkii way laalaatan mar walbaba ilaa an ataxaradu daalika minhu arrinkaas inaan ka ilaaliyan hadda kor u soo gaada maahane faqaala rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam nimanka adiga lasta matiid miman duul yafcalu samaynaya daalika arrinkaas khuyaraan faajeersan iyo kibir dadka u yeelaya kamid masiid buu yihi sala allahu alayh wasalam rawahu lbukhaariy wa muslim laakiin muslim ma warin qisada abubakar oo dambe rasuulku waxau yihi qofkii maradiisa kibir iyo israweynan u diida rabbi ma eego maalinta qiyaamada il naxariisla kuma eego ee cadaab bay leeyahay abubakar wuxuu yihi maradayda labadeeda dhinac midkeedu waa raaracsan inaan hadba kor u soo gaadan maahane rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayh wasalam dadka kibirka u samaynaya adigu kuma jirtid kibirka waa madmuum xaalad kastaba qof qalbigiisa misaaludarra oo kibira lagu arkana jannada ma galo marka aadaab baa u sugan muslimka laga rabo inuu ilaaliyo ninka muslimkaa waa inuu marada dhulka saba uga qaato waa inuusan dhirikeeda iyo bandarkeeda iyo jileeceeda iyo qaalinimadeeda intaas uusan ku xadgudbin oo inay kaasha ka badato inay jileeca ka badato iyo waxyaalaha gaba lama ogola ninka muslimka macawista iyo kamiiska jubadda cimaamada garbasaarka sirweelka kulligii way gaabsanayaa maradiisa waa inuu nadiifiyo kaasa waa inaysan ka badan maradaas iyadaana waa inaysan mara sideeda laga xarimay mara madow mara gaduudan iyo mara cad inta waa la xihan karaa saxfanaanka midda la geliyey ma ahane markana waa loo ogoliyey midabyadana ilaa xariirta ma ahane xariirta waa loo diiday ragga in yar baa loo ogolaaday oo marada foojeeda lagu mariimo dumarka adiga waa loo baneeyey qofka muslimkaa wax un oo wax cad oo ladiso oo sadaqayso israafka iyo kibirka iyo marka la jiidayo iska ilaali rasuulka waxaa u soo galay cabdullaahi binu cumar wuxuu ku yihi magacaada hadduu cabdullaahi yahay maradaada sara u qaado oo rabbigaa ka bad waa ragga muslimiinta maryaa sara u qaata aniga miyaa kibir ula jeeda cilo laga dhigtay war sawaalka dhulka aad ku jiidaysaan joojiya salaadaan layska yeelayn oo iimaan baan jiraynin war israafka ka aalla war ninka waxaa marada ku diidi kara waa gabadha muslimadaas ninku hadduu aangowda marada dhaafiyo haddowsan xataa kibir ula jeedin naagaha u shabahayaa maxaa yeelay naagaha lagu ogaa inay aangowda dhaafiyaan dumarkii way xeesayn oo niman bay iska dhigeen nimankiina dhulkay ku jiiteen oo naagay iska dhigeen waayaaba dadka sidee loo galaa miyaysan muslimiin ahayn dumarka marka la dhisa dhaxaariyaadka ah maxalad allah ku dhacday ee muslimiinta u dadaaya gabadha muslimadbaa adoog kibir iyo ha lagugu arko iyo waa xajaab fiicantay aan ula jeedin dharkaaga dhulka jaarsiin badankaagoo idil cawro weeyaan wejigoo laysku hayo iyo calacalahaa kuu soo haray daliilka rasmigana wuxuu ku ogeysiin doonaa inaan wejiga inaad dabooshaa waajib kugu ahayn wax kugu irsaani karaana aysan jirin laakiin wejiga dhalaa ha soo marinin oo dadka ha u nuurnuurinin muslimadda way u banaantay wejigeedu inuu muuqdo nusuusta akriya cadaabna diinta ha ka dhigimina yani dagaaayna dagleeyihiina diinta yaa lagu dabagin oo sida ay diinta tahay ha loogu dhaqmo rabbi ha laga bogo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau noo cadeeyey in dumarku inay xijaab qaata in la doonayo gabdhihii muslimaadka ayna wesigoodu oo muuqa jiray rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi maradiisa khuyaro iyo kibir qofkii u jiida alla in naxariisla kuma fiiriyo abubakar waxau yihi marada hoos bay iga dhicin xadba kor baan u qaadin dadka kibirka u samaynaya kuma jirtid baa lagu yiri waa ninka hadba kor u qaadayay ka dhacaysa ee nin ugu talagalay oo saraawiishoo dhan ku tashay iyo kamiisyada inuu dhulka ku soo xaado oo gabdhihii noqdo gabdhihiina ay bedelaan sara u qaataan xad jaa-is waa naagahan u egtahaba iska day wax kale intaan la gaarin xisi iyo sharaf allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta iskale munaafiqiintu ma oga muslimiinta xisiga iyo sharaftana waa kuwa nabiga ku dawday ee rabbi a laga bogo subxaanahu watacaala rasuulka dagasho wanaagsan baa idinkugu sugana ku dayda qaala wuxuu yihi alxadiid taani watiscuun xadiidka sagaashan iyo labo barwii waayo kula wariye can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra waxau yihi baynaa waqti alkhabasatu dadka madmadow yalcabuuna ay cayaarayaan cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam ay taasiidka dagaalka baranayaan weeyaane waqtiga iyo khadrada u daliisada baraka beelooyin warmahana waa cayaar hubka dagaalka sida loo barta ah bixiraabin baa lagu yihi waramahooda iyo damuuna ay ku cayaarayaan way isu higayaan ay kala gambanayaan taasiir dagaal baa la baranaya dakala cumar baa soo galay faahwaa cumar wa u hoobtay doontay ilaad xasbaa guruuraha faxasabon biha waa ku tuuray faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam dahum ka tagiyaa cumar taasiig dagaal bay baranayaan diinta nabiguna fursadba way ogosaayo rawa albuhaari waa muslim yani geesinimada iyo diinta waxaa kamida in dagaasa la barto in tartanka la barto sida gaalada loo yani lashaga celilahay oo loo dhagtamayo oo fardaa loogu dhagtamayo iyo in jabashada la barto riyaadaadka ay diinta ogasay oo lagu sheegayo waa taasiida dagaalka barashadiisa qofka muuminka oo qawiga oo diinta difaaci kara jeesiga oo taasiidka yaqaana waa ka fiicanya ninka guryaha ku cararaya markii dagaal la aado rabbi ka bada subxaana wa tacaala rasuulka waasuu yii ilmuu bani ismaaciil ismaaciil ilmihiisa dhamuun galashada barta oo diinta difaaca waacidduu lahum mastadactum min quwa saasu alla yihi subxaana wa tacaala rasuulka iyo caaishaa tartamay caaishaa ka hormartay mar kale ula tartamo waa ka hormaray si hore tamu qaada la yihi tartanka noocaasa waa loo gelyahay laakiin tartanka laleeya intaa soo kiiyo mistaqasaba lagu ordo maalinadiyaa la xusayaa hebel baa heer kasoo dheeraya xusaya xaaraam weeye amaa dad muslimiina oo la tadriibinayo soo tartama wafkiina dheereeya aan ogaano ka dirana warsida e waa la ogolyahay sharciyanna waa banaantaa laakiin midkaan laleeyahay waa lagu cayaarin oo xaggaa laga dhicin oo saasana la yeelin oo intaas soo koydoba si lagu shardinayo qofka oo leesin looga dhigayo ama loola jeeda maalhebla lagu xusaya xaaraam weeye sanad guuradana loo sameeyey sanad guurada ilaahay samaysa ilaah waala laga dhigtay rabbigii ka bada rabsigana dayn uma on xadiidka kan iyo xadrada la samaynayo xadiidka kan waxaa lagu leeyay xiraaq waa taasiig dagaal goormada rabsi nabigu ogolaaday baraka beelooyin goormaa la yidhi masxaro diin ha laga dhigta iyo saca baraka beelooyin miyaadna dad islaan ahayn war ha ku been abuuranina kitaabka alla iyo sunada nabiga rasuulka sala allahu calayh wasalam nimanka madmadow ayaa agtiisa ku cayaaraya xiraaq sida wax loo damaa loo damboo cumar baa soo galay faawaa ila xasbaa quruuxa ayo gacanta u doona ku doonta waa hortay waxasaron biha waa ku firmiyey rasuulku wuxuu yihi daxan yaa cumar cumar bow ka tag oo ragga tag iska gey maanta cayaarta la samaynayo waa khamre xabis waa qamaan waa awaamirta alla khilaafkeeda iyo dadku inay diinka layacaan arrinkaa lama ogolee muslimiintay joojiya ilaa maanta jira waxa la sameeyo arka xaaraan weeye war marka la cayaarayo ku cayaara taasiga dagaalka iyo taadiinta udisaairayda oo rabbigin ka badan subxaana wa tacaala wa dabaasa barta dabaal baa la bara rag iyo dumar xeerta la tegaya xaaraam weeye xaaraam weeye ragga iyo dumarka xeerta wala tegaya ee badda wala gelaya rabbigiin ka cabsada oo diinta alla ilaaliya war xaqu sawlay ugu socda muslimiinta war yaan kitaabka alla lalayixin war cayaaraha la ogol yahay waa taasiiga dagaalka ninya haweentiisa war cayaaraya iyo qofka muslimka oo fardaha iyo gawaarida lagu dagaalamo sida loo warabaranayo ee diinta alla ilaaliya oo xagga difaaca oo rabbigiin ka cabsada isu diiya rabbigaas uwada sarana ayaan ka dalbanayna inuu noo gargaaro xagga dadkiisana uu naga dhigo macaashidana aan ka baxno oo aan diinta ilaalino muslimiinta u caafimaadkiina ilaaliyo diinta difaaca soonka ku dadaalo salaada ilaaliyo sadaqada bixiyo wanaagga sameeya gargaar allaad gaaraysaani rabbiyow noo gargaar oo nagu galladaysa difaaca diinta iyo jihaad barashada adigaa awood leh oo amarkaagu sarreeya ee rabbiyow galabkeenna isaga adaan ku baynaye wa aquulu qawlii hada wa astakfir allah lii walakum walijamiici almuslimiina waalmuslimaat rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhira xasanata waqina cadaaba naar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم هو قرار المنكر يناد إلى السميان والتجاس الزلام بس حراسة يوحد عن تقوى الساحة وهو ما هي آلة لغبيرة وحنا اللي جمعيه وحنا اللي قدام بريه كده يعني حيارة الآن لولا كان جاسان كده يوحي لميه بس هل الدجال ربي على قبضه سبحانه وتعالى الحديث الثالث وتسعون حديث ثلاثة وسبع مروي وهي كل وريي عن ابي هريره رضي الله عنه ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala rasuulku waxau yihi baynamaa waqti rajuluni yamsi ou soconayo bidariiqin wado istadda waxaa ku daraaray calayhi korkiisa alcabashu oonkii fawajada ninkii wuxuu helay biran ceel fanasala waa ku degey fiiha biirada dhexdeeda fasariba wuu ka xayay uma kharaja wuu ka soo baxay markaa ka gadaal faidaa kalbun ey ayuu arkay wayayasu carab laalaaminaya oo ya'kulu saraa yani rayska cunaya min alcabashi oon aawadi faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laqad balaga waa gaaray hada alkalbu eygan oo kana min alcabashi xagga oonka misla maa masalki balaga gaaray minii aniga oonku wuxuu aniga dhibaato iga gaaray iyo wuxuu i gaarsiiyey ayaa alla ilahay ninka ka haya ayaa eyga ka hayay sidaas ayuu ninkii yidhi fanasala ninkii waa degey albira ceelka ayuu ku degey famalaa huftaw huftiisa ayuu ka buxiyey ma anbiyo faamsakaw bisiih afkiisa ayuu ku soo qabtay xataa rabiya ilaa uu kala soo koray fasaqa alkalba eyga ayuu waraabiyey fasakara allahu lahu ilaah waa ka raali noqday fagafara lahu rabbigaana dembiga u dhaafay subxaana wa tacaala qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah wa ina lanaa ma waxaa noogu sugan bilbahaa'ima xayawaanka waxsiintooda laajran ajr miyaa noogu sugan faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam fii kulli kabadin rabbatun ajrun shay kasta ee beer dayan la ajri ayaa laga helayaa waxu qabashadiisa sala allahu calayh wasalam sida ayuu yihi rawaahu bukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray ka sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay shay walbe beer dayan le waxu qabashadiisa ajri in laga helayo oo sabiiro laga gaarayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waqti min oo waddo soconayo oon ayaa ku daraado dhibbaas soo gaaray wuxuu helay ceel meel ku yaalla ceelkii ayuu galo biyow ka calay waana ka soo baxay wuxuu arkay ey carab laalaadinaya oo rayska cunaya oon aawadi rajulkii wuxuu yidhi eygaana wuxuu ka gaaray xagga oonka wixii annagana gaaroo kala gaaroo dhib baa ku dhacay ninkii ceelka ayuu galay hubkii lugaa ugu jiray ayuu biyo ka soo buuxiyo afkuu ku soo gaalo ilaa uu soo qaray eygii ayuu ka waraabiyey rabbigaa raalli ka noqday subxaanahu wa tacaala oo ninkii dembigiisa dhaafay marka rasuulka waxay saxaabadu ku yidhaahdeen xayawaanka haddaan wax siino ajri miyaa laga helayaa shay kastoo beer qoyanle ajir ayaa laga helaa waxuqabashadiisa ayuu yidhi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi alxadiidu rabi wa tiscuun xadiidka sagaashan iyo afar marwiyi waaye ku la weriyey can cabdillaahi bni cumar bn alkhadaab radia allahu can canhumaa cabdullahi abi cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi cudbidat imra'atun haweeney ayaa la cadaabay fii hiratin bisababi hiratin hiro sababteed ayaa loo cadaabay hiro sababteed ayaa loo cadaabay oo sajanadaa ay xirtay waa mukulaasa ama durmadda haba sida dadka u yaqaaniin meel bay ku xirtay ilaa ay baahi iyo oon u dhimatay xataa maata ilaa ay u dhimatay fadakalad way gashay naartii annaara naar ayay gashay fiihaa ay bisababihaa baasha ay xirtay sababteed ayay naar ku gashay ilaahiya haweenkaasu ma ahaanin adcamadaa mid dhuulisay baalkaa oo wasaqadaa waraadisay idiyo cabashadaa markay xirtay walaa hiya mana aysan ahayn darakadaa mid ka tagtay iska dayday taakulu ha cuntee mikhasaati ardi dhulka qashinka yaalla iyo baalaha xasaraadka oo yaryarkaa dhulka waxaa ka raadsatay iskama geyn mana aysan quudin markay geedka ku xirtay ilaa ay baa'iyo oon u dhimatay sidaas ayaa loo cadaabow nabigu yihi sala allahu alayh wasalam rawaahu albukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu cadeeyey sala allahu calayh wasalam haweenay in la cadaabay loona cadaabay mukulaal ay geed ku xirtay darteed haddaba dadka islaamkaa macruufka sameeya oo rabbi ka bagda waxaa loo cadaabay inay baahi iyo oon u dishay mana sii dayn mana aysan wanaajin haddaba allah subxaanahu watacaala qofkii wanaag sameeya wanaagiisa ma la yaco waxaad ogaanaysaa wax yar iyo wax badan waxaad alla degsi ula baxdo oo wejigiisa ula jeedo oo aad qof mutay siiso iyo wax u baahan ajir ayaad alla agtiisa ku leedahay wax walbee beer qoyan leh waxaad u qabatana ajir baad ka helaysaa macruufka wax kamid aha xaqirin hal luqmad oo qof baran aad calooshiisa ku ridadaa ahaato iyo biyo yar oo qof ooman waraabiso iyo wax yar oo qofka dhibaataha yani ka soo qaadid waxaad ku dadaasaa cuntadaada iyo cabidaada inaadan wax ku dhimin waxaadna ku dadaasaa makhluuqa xaqa ay leeyihin inaadan ishortaagin sadaqa waxaa ugu wanaag badan qofku wixii u markaa isagoo wadula bixiyo axad u baahanna u siiyo waxaad u fiirsataa rajulka eyga u naxariisay oo qalbigiisu u jilcay oo ogaaday eygaas oomka ayaa inuu oom badan yahay ee eyga waraabiyey inta eelka ku degay sida rabbi uusan xagiisii uga raalli noqday dembigan uga ugu dhaafay naartana looga koriyey waxaana rabbi ku abaalmariyey naxariisashada uu eyga u naxariisay ou eyga ka koriyey geeridii oo u dhimanayo oomka iyo xaraaradiisa saxaabadu arrinkaa way la cajabeen ilaahay nabiga weydiiyey sala allahu calayh wasalam oy ku yidhaahdeen baainta haddii ixsaan loo sameeyo ma qayr baa la helayaa ma ajir baa noogu sugan nebigu waa nebiyuraxma waana naxariista nebigeedii oo ummadda u naxariisanayey waxuuna ku yidhi shay walboo beer qoyan le wax uqabashadiisa wanaag baa laga gaaraa xadiidka kale wuxuu nabigu ku sheegay naag la cadaabay loona cadaabay xumayn ay xumaydeen xayawaanka alle wax kamid ah waysan xaqay ku lahaayeen u gudan anaysan iska sii daynin labadaa xadiis iyo waxa misaalkooda ku yimid waa taxaaliim nabigii alla loo nisbeeyey sala allahu calayh wasalam oo ummadda la barayo inay addoommada alla u dhimriyaan inay wanaagga ku dadaalaan inay qalbi qalaylka iska deeyaan rasuulka waxauna baray ou noo sheegay dadka dacafada in loo naxariisto xayawaanka in loo dhimriyo wanaagga in lagu dadaalo oo qofka muslimka oo waxa alla raalli ka yahay ku dadaalo rasuulku xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay rabbi ixsaanka ayuu ku qoray shay walbee makhluuqiisa ka mid ah fa idaa qataltum fa axsinu lqitla markaad wax diraysaan dilka wanaajiya markaad wax gowracaysaan gowraca wanaajiya ahadkiin wujihiisa ha afayso xayawaankou gowracayana ha u raaxeeyo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau arkay simbir canugeeda laga qaatay canugeeda u celiya ha ka argagixinina ayuu yihi sala allahu calayh wasalam waxau arkay rasuulku quraynyo dadkeed oo la gubay yaa gubay saxaabadu waxay dhaheen rag ayaa gubay ragga on kamid a baa meesha dad ku suray rasuulku waxau yidhi naarta iyo dadka rabbigii khalqay mooye wax kale wax ku cadaabi karaa ma jiraan sidaa darteed xayawaanka yaan lagu cayaarin makhluuqa yaan la dhigin war ninkii ay u gargaaraan sidaa loogu gargaaray qof muslima oo diinle ee rabbi caabudaya dhib haysta qofka uga gargaara u gargaaray bal ka waran oo wax u qabtay bal qofka asagaa nicmada oley intay leebtana naag mukulaal meel ku xirtaa lagu cadaabay qof muslima qofka jeel ku xiray oo dhibaateeyey oo mashaakil ku sameeyey oo arsaabdiisii inuu ka xiriiriya ku talagalay oo garaacay oo waxausan asagu ahayn waayahay ka yidhi ku yidhi bal cuquubada ou helayaa intay la egtay arka waa mukulaal qof xirtay oo baa'iyo oon u dhisay ayaa rabbi cadaabka intaa lee ku sallida war dadee islaamkaa rabbigii ka baqda war hadday muslimiintii diinta ilaaliya war islaamkii nisbe ayuu noqday war dadyo wanaagga seegoo xaqa ku dadaala eeyaha waxaa bannaan in waardiya laga dhigto haddii yani la tababaro eygu haddoo weel afgeliyana toddoba jeer baa la dhagin marka mida cadaa lagu darin nijaaso miyaa loo dhagayaa mase waa taxabudi cibaado rabbi nagu addoonsaday weeye sida xaqiiqada ah waxyaalaha maanta dadka lagu dhigayo iyo dadka kuwa ugu cadaabka aba waxaa ka mida kuwa wax masawira iyo kuwa dadka xumaatada ku dhiirageliya waa muslimiin kuwa aflaanta dhiga dumarka gaagaawana xaaliyaadkaas kuwa saneemooyinka jira iyo kuwa ka sheekeeya waxyaalaha xisbiga iyo heesaabka xaylada lagu magacaabo iyo kuwa masawirada ku dhigay lacagta iyo warqadaha lagu shaqeeyo kuwa lacagta ku yani in masawir lagu lagu dejiyo shardi ka dhigay dadkii waxaa ummadda sabab ugu noqday ummadda way dhibeen dhibka ay dhibeen oy ku xambaayaana rabbigaa ka argaynaya ee rabbiga uwada sanada ciriiriga kan dadka dadka ku sameeya islaamkaa rabbi amaalmarkooda ha siiyo muslimiintaw rabbigiin kaliya ka baqda ninkii alla u naxariista idinku yidhi u naxariista hana ku cayaarinina dadka islaamkaa iyo xayawaanka baahinta aada rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi baynamaa rajulu yamshii bidariir min asagoo waddo ku soconayo oonku ku daraayay wuxuu helay eel amasada sidaa waa ku degay biyo ayuu ka caday waa ka soo baxay faydaa kaydun yalhas ey carar laalaabinaya oo saraa iyo xarada qoyan oon dadkii cunaya ayuu arkay rajulkii wuxuu yidhi eygaan xagga oonkay wuxuu ka gaaray misla maa balaga minii waxa anigay gaaro dhibaatan oo kale ninkii aadka ayuu ku degay biyow ka soo qaaday afkiisau kusoo qaaday inta kusoo qaaday hobkiisa eygii ayuu ku waraabiyey rabbigaa raalli ka noqday xayawaanka wuxuu galashadiisana ajrigaa laga heli dow nabigu yidhi markii la weydiiyey sala allahu calayh wasalam haweenna waxaa loo cadaabay hiro ay sajanadaa meel ku xigtay dartay ila ay dhimatay naar bay ku gashay ma quudin ma waraabin iskamana goyn qasinka dhulka iyo allaa cuntee wa rabbigii ka cabsado wanaagga ku dadaala oo dadow xaqa ilaaliya qaala wuxuu yidhi alxadiidu alkhamis wa tiscuun xadiidka sagaashan iyo shan marwiyi waaye ku la wariyey can jaabir bin cabdillaahi radi allahu canhuma annahu ninka jaabir la yidhaah samica inuu maqlaa la wariyey rasuul allahi sala allahu calayh wasalam oo yaquulu ku qawlaya caama alfatxi sanadii maka la furtay wa huwa nabigu asagoo ah bimaka meesha maka la yidhaah ina allah allah iyo wa rasuulahu waxa allah iyo rasuulkiisa xarimay oo qof walba ou diiday xarama wou xarima mid walba bayca alkhamri khamrada beeceeda iyo walmaysati baktiga beeciisa iyo walkhinsiiri khinsiirka beeciisa iyo wal asnaami asnaamta beeceeda beecooda waa la xarimay qayb walba kuwa kamida waa la diiday rabbi ha laga bogo subxaana watacaala faqiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah ara-ayta bal ka waran suxuuma almaysati baktiga xayrkiisa fa inaa ayaga tublaa biha sufun doomaha ayaa lagu subtaa wa tudhanu biha aljunuud maqaaradana waa lagu subtaa say maqaaro fiican u noqdaan wayastasbixu biha annaas dadkuna faanuushay ku shushaan faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laa in la gadaa ma banaana wow asagu xaaraamun xaaraan weeye uma qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam cinda dalika marka agteeda qaatala allahu naxariista allaha ka durdiya alyahuud nimanka yahuud la yidhaah ina allaha tacaala alle lamaa xarama kolkau xarimay calayhim korkooda shuxuumahumaa yani xayrta xayawaankaas damaruuha way dhalaaliyeen uma baacuuhu way gadeen subagii laga shiilay faakaluu tamanu lacagtiisay cuneen oo xaaraantay xeerayaysteen rawahu bukhaariyu waa muslim rasuulka sala allahu calayh wasalam wou diiday maalintii maka la furtay wuxuu sheegay allah iyo isaguna inay xarimeen khamrada maysada khansiirka asnaamta iyo qurunka idil xayrta ayaa la weydiiyey rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam yuhuud naxariista ayaa ka dursiyo xeeraday sameeyeen buu yidhi xayrta markii laga xarimay dhalaaliyo way iibsadeen lacagtana way cuneen xalaasha in la dalbaa waa farab salaada waajibkaa farabnimadeeda ka gaban wax alla wixii arsaaq ah oo xalaala inuu qofku raadiya laazim bay ku tahay waa waajib rabbi wuxuu noo idna beeca lagu baarinimo faray wuxuu noo baneeyey mucaamalaadka axkaam baa nala kugu digeeya beeca rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi wa axalla allahu bayca wa xarama ribaa rabbi beeca way xalilay ribadana xaaraan buu ka dhigay beeca axkaamtiisa waxaa kamid ah loo tarbiyayay siiqa iijaab iyo qubuul bictu wastaraytu waan iibsaday waan gatay waan kaa gatay waan kaaga qaatay waxyaalahaasoo kale khamrada baktiga eyga khansiirka dhiigga ribada ka soconaya waxyaalaha nijaasada oo idin beecoodu ma banaano asnaamta iyo qoryaha lagu qayb dalbee shaydaan aalada cayaarta maxaasibta qamaarka qurunkaas oo idin beecoodu ma banaano lama ogolo muslimiinta waxaa inay iibsadaan wa rabbi a laga bogo subxaana watacaala yaan lagu xadgudbin buyuucda ribada waa la xarimay beeca khayaanada ku jirta waa la xarimay haweenka saaniyaalka xoolahooda waa la xarimay eyga lacagtiisa waa la xarimay ninka faasixooyinka waa la xarimay xaqa wax lagu burinayo in la fuliyo waa la xarimay rabbi ka baqoo diinta islaamka ilaaliya yaan la gaboosalin ribadana bilkuliyada nabigu wou diiday subxaana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aayadaha ku soo aroorana rabbi wuxuu ballan qaado qofka ribada cuna inuu la dagaalamayo ribada kan cuna iyo kan cunsiyo kan markhaatiga ka ah lacanad allay leeyihiin haddaba la geray beeca ribada ku jirta inuu xaaraam yahay horena usoo ogaanay waxyaalaha khamrada la yidhaah beecoodu ma banaana waxaana loola jeedaa wax kasta oo lagu daroogo wax kasta oo daroogo ah beecoodu ma banaana xadiidka dambe ayaan uga warrami doonaa khamrada insha allah waxaan isdultaagaynaa marka baktiga wax kasta oo naftu ay ka baxday bayc sharciga la-aanti beecoodu xaaraan weeye beecoodu ma banaana xoolaha la eegiyey kuwa rasaasta lagu dilay kuwa baangada sulka looga jaray kulligooda idil beecooda ma banaana xoolaha luxuumu lwaarida min bilaadi kufaar oo gaalada wadamadooda laga keeno shuuciyada saliibiyada sahyuuniyadda xaaraam weeye waxay kugu soo qorayaan waxaa la gawracay yani yani waa madbuuxa sharciya ayaa lagu gawracay dabiixayad xadaa laga gees waxay sheegeen dadka yurub jooga karadan america latin america wadamada loo yaqaano yurubiyan iyo kuwa wadamada shuciga jooga xoolaha inaan la gawricin meel baa la safaa baangad baa lagu jaraa gabalkood waddo ayaa lagu dareeriyaa qof meel kala taagan ayaa bir ku soo dhifanaya markaaday sulka ku wada dhicin gabalna bastooradaa lagu jiraa bakti weeye dadka meesha jooga hilibka ka fiirsada waa laga tarircayaay waxayna muslimiinta caalamka ku nool direen xoolaha maanta la gawxaa inay baktii badan yihiin axmed rabbaa ninka la yidhaah rabbi haw gargaaro daaciga kabiirka ee kuweysiga ah oo arrintaas ka sheekaynaya wuxuu yidhi ilmaha maanta la dhalaa waxay caasiyaan la noqdeen dadka maanta joogana ay diinta isaga dhaabici kari la'yihin ragga iyo dumarka wada noolna ay u dirisan yihin hilibka la cunaa bakti u badan xoolahuna waa ribo ayuu yidhi maxaa dhacay marka la yidhi wuxuu yidhi caalamka waxaa laga gawracaa baktibay u bateen marka la eegay waayo gawrac sharciga waa lay ayaay markaas ayay waxau la hadlay wasaaradan uu qaata waa kuwa diinaha lagu sheegayo waxau ku yidhi wasaarad kastee diinta mas-uuliyay ka tahay sheegatay waxaa laga doonayaa lisma muslima oo diinta dabaqaysa inay gawraca u kawinaan balleese oo sharciga islaamku sheegaya marta bal u sheegta arrinku wuxuu yahay maantana waxaad arkaysaa inay ku leeyihiin ha wax lagama shakiye wax laga galee badda hay ku gelihin iska jey haye daarig baan gawracaya kan ilaahay oqoon baa gawracaya oo nimankii aan yani ilaah lagu sheegay sidooda kala wada ah waan weligooda lagu sujuuday subxaana watacaala waa masaajid oo marka yani rabbiga inkirsanba saasoo kale idaan ku alla baryayo magay kalaan doontay haye yaa idinku yidhi nin aan salaada tukan xoolaha idin gawra yaa idinku yidhi xoolaha gaalada iyo shucuudaha idin kareen bakti wey sidaa darteed waxaan kula talilahay qof walboo muslima iyo naftaydaba hilib looma dhinto hilibka ha laga fiirsado haddaad u malayn lahaydeen takfiir inay meesha ku jirto takfiirnimo ma aha runta ayaa sidaas ah ee rabbi ka daga subxaana wa tacaala xaqaayigooda waxaad weydiisaan dadkay ku nool amaakinta gaaladu u badan tahay dadka ayaguna ay runta ogaadaan rabo waraysta maxamed axmed shaakir ayaa ka hadlay wakti hore allah raalli ka noqdo u naxariiste wuxuu yidhi caalamka waxaan ogaanay gawrac islaamiya inaysan samaynin gaalado ilaa qof alla ka cabsanayo mooye qofka inaysan gawraca ka samaynin xaqiiqadu saa weeye muslimiinta rabbigiin ka baqda ilibka ha laga fiirsado kawaanada wax laga laga iibsanayo kuwa ee yihiin bal hala eego oo rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala waxaa kaloo ah markaa la oqolan waxa weeye hilibka khansiirka hilibka khansiirka ha layska ilaaliyo caalamka ay u badan yihiin gaaladu khansiirka waa lagu qalaa kawanada waa yaala waxaad arkaysaa nin maqaayad soo gelaya ee odhanay hilib laada halka hilibka khansiirka ma rabe kii ka horreeyey u khansiir bay cunay birtaawadii loogu dila isagana loogu dili muslim gaanaha buu leeyahay awalbaan yaawni dadka aan kayrada lahayn oo gabdhahooda hortooda lagu fuulfuulayo oo kitaabka alla xeerka lagu bedelay ilaa waa dad khansiir ku qabeeya oo ku qoraxay maanta dhibka jooga waxaa ka mid ah in khansiirka laga sameeyo waxyaalaha la isticmaalo subagyada qaarkood saabuunaha qaarkood kareemooyinka qaarkood ee dadku ay marsadaan say rayada iyo sharabtoo dhanba uga dhimato war muslimiintaw gaalada cadow weeye iska ilaaliya war wax walba way qarriyeene nimankan ka digtoonaada war allihii ka boqooba xagga u soo laabta oo yaan sharciga lagu cayaarin baktiga iyo khansiirka isku meel baa lagu sheegay wax kastee marka la gawracayo magaca alle magacaan hayn loogu sawdayana saasoo kale wey shardi ilaahay qayrkii laga galay iyo kuwa yabarada loo qalay iyo kuwa wadaadada loo qalay iyo waxa daran oo la yihaa jimiya loo qalay iyo kuwa minjiska loo qalay iyo saydaanoo dhan kuwa loo direeyey iyo kuwa marka la qalayo magacaan magaca alla hayn lagu qalay ama toban jeerba magaca rabbi haya sheegay alla qaybkii loo qalay waa bakti waa kankii loo kale haddaad cuntaa leedaha marka dhasagaagi doontid haddaad kun jeer bismillahi bismillahi tiraahdo laakiin waxa loo qalay ay wixii aad ku sheegtay midka sii booran wallahi waa bakti waa ilaahay darsi loola joogi subxaana watacaala xoolaha waqlasaa marka la qalayo bismillahi ha lagu qalo bismillahi iyadoo la oranaya magac in lagu gawracayo inaad caniganaa xaaraan wey baktiga noqonayaan magaca aniga waxaa loo bixinayaa gawri umarka maxaa ka gayan ama ka hor laakiin ma banaano in birta markay saaranta la magacaabo sidaa darteed rabbi ka baqda subxaana watacaala xoolaha qubuurka loo kaxeeyo shiika qabrigiisa loo kaxaynayo cunitaankooda ma banaano xoola ma aha sadaqa way banaanta sadaqa sidaasi maaha sadaqa maaha lianna rasuulka nin baa yimid sala allahu aleyh wasalam waxau yihi rasuulka alle waxaan ku nadray meesha bawaano la yidhaha inaan hoola kusoo galo waxau yihi hal fiihaa watan sana ma yaalaa la caabudo way yihi maya ciid ay gaalada isugu tagtay qadariyaan ma jirtaan way yihi maya haddaba orag oo kusoo gawracda yihi sala allahu aleyh wasalam orag oo kusoo gawracda kolkaa yihi halkaa waxaad ka garatay gaalada hadday ku kulmaan ama ijtimaacaan diinta ogolayn lagu sameeyo bakti wey qabriga waa lagu dawaafaa oo waa looga xajiyaa haye dadka aadaana waxay dhaheen waxaan ka helnaa cunto aan lacag ahayn iyo naag aan jirkeeda noo diiyey iyo wax iska fudfudud iyo salaad aan nala ka rabinoo nala kuleeyay waajibka waa laydin ka rigay yaa qiimiyaha islaam ahaa waa aa islaamkaad sheeganaysaa rabbi ka baqra waxaas waa waxaan diin ogolayn asnaanta laguu sheegayo waxaa soo gelaya musawirada ama ha la qaro ama futakaraasi ha noqdo kuwa guryaha la firto kuwa meel la dhigto kulligooda rigid ilaa kuwa laga firta waayo oo daruuradu keentay oo ah waxyaalaha lagu dhegsiyo warqadaha oqonsiga oo shaydaana dadka qaawaan inta looga dhigay sharci lama yidhaaho waa waxdaagu samaysay haddaba rabbia laga bogo subxaana watacaala baktiga xayrkiisa ayaa nabiga la weydiiyey in doomaha la marsan karo oo wax lagu samaysan karo daceeda rasuulku bilkuliya wou diiyey isticmaalkiisa kale in la ogol yahay oo faanuusta lagu sugan karo culammada gobol baa ogolaatay naxariista allaha ka durjiya yuhuud nimanka la yidhaah markay xeeladaysteen oo laga xarimay xayrta way dhalaaliyeen way shiileen macnaha way iibgeeyeen lacagtii bay cuneen rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam shaygii lagaa xarimay daatadiisa beeciisa waa lagu diiri oo qofka u banaan yahay makhluuqa lagu arkin waxyaalo waxaa jira miisaal ragga loo diiyo dumarka loo ogolyahay hadda haweentaabay u banaan tahala sida dharka xariirta iyo yani waxyaalo kamida dahabka marka waa loo ogolaada mushkila ma jirto oo markaas beeciisa waa la ogolyahay laakiin shayga dadka bani aadamkaa loo diiday isticmaalkooda inuu lacagtiisa cuno xaaraan weeye rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo ha layska ilaaliyo waxa lagu jiro xaaraanna yaan laga beex mushtarin bakti yaan la samaynin muslimiinta yaan la dhibin warkasab waxaa ugu fiican marka aad aadbeecaada ka sheekaynayso inaadan been sheegin amaana haddii laguu dhiibto inaadan khayaanin balan markaad qaadi inaadan ballanta ka bixin markaad wax iibsanaysid ummadda inaadan xumayn markaad wax galaysid inaadan dadka u ammaanin inaadan dadka lacagtooda ka meermeerin qofka daynta kaa qaato inaadan dhibin kan daynta ku walaan inaadan dhibaata ku samaynin saasaa lagaa doonaya dad muslimkaas alxadiid saadis watisoon xadiidka sagaasan iyo lix marwiyi waayo kula wari can cabdillahi bni cumar bn khadaab radi allahu canhuma qaala cabdillahi bni cumar wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle wuxuu yihi kullu muskirin shay kasta oo muskira oo maskaxda bani aadamka geeriya khamru khamro weeye wa kullu muskirin shay kasta oo muskira oo maskaxda geeriya xaaraamun xaaraan weeye waman shariba alkhamra khamro qofkii cada fidunya addunyada ku cada oo famaata dhinta wahuwa yudminuhaa isagoo cabitaankooda daaciyaya oo mudmika waa daa'imisaan lam yashrabhaa fi laakhira aakhirada kuma cabo ayuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam aakhirada kuma cabo khamro qofkii adduunka ku cabo ee cabideeda daa'ima aakhirada kuma cabo janno alla ma tageeyada haddaysan qurunka ka tooba keenin rawaahu albukhaariy wa muslim rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi wax kastoo lagu sakraanaa xaaraan weeye qofkii sakraanka daa'imaana jannada alle ma u tegayo halkaas waxaa lagu raaxaysa maxalayo qofka muslimka ah iska ilaaliyo qofka wax mida oo macaasi ah dunida ka gadaal waxa ugu dhibaato badan baa layaa khamrada khamrada waxay qof kastaba ugu noqotaa shayga la yidhaahdo masaga waxay sabab ugu noqotaa xumaatada iyo waxyaalaha aan loo baahnay oo dhan qofka markaa iska ilaaliya khamrada khamrada qofka caba waxyaalo badan baa ku dhaca waxaana ka mid ah jirkiisa ayaa dhibaata soo gaartaa axsaabta sidaa darteed way waasaan way matagaa naftiisay dhigaa dadka ayay dhigaa qalbigiisa ayaa waxaa ku dhaca argagax badan wadnihiisa aad bay u dayacaa xooggiisa ayaa yaraada jirkiisa ayaa cudurada halis u noqda khamrada cabitaankeeda kan daa'ima waxaa ku bata kaadida iyo sumanka iyo xumaatada waxaana aad u yaraada midibiiradiisa iyo yani dabow qabsada gaaritaankooda qofkaa asagaa khamrada waxay sabab ugu noqotaa jirkiisa in dayaxooyin badan gaartoo la galo maxaa yeelay dhagax iyo balaaduu kala gaaraya naftiisa qofka khamrada cada ma nasto mana sugnaado beerka ayaa xanuuna kelyaha ayuu ka jiradaa caqligiisaa baxiisa awoodiisaa baaba'ada diiggiisa ayaa buriya waxaa ku dhaca cudurada qalbiga iyo wadnaha ku dhaca inuu khamrada cada meeye ma sugnaa karayo khamrada qofka cada cuntadiisa caloosha si fiican uma shiido khamrada dadka cada waxay la mid yihiin shayaadiintoo kale maxaa yeelay camalkooda waa camal shaydaan khamrada qofka daa'ima hoorahu ka faqiiraa xooggiisa iyo naftiisa waxay u baahan yihiin oo dadkiisa ka doonayaan ayuu ku cabaa qurunka oo naarku iibsadaan dadka khamrada cada waxaa asiiba cudurada u badan inay xibnaha qofka salal ku ridaan qofka khamrada cada waxaa ku dhaca dhibaatooyin dhibaatooyinkaasoo ah wax walboo macaan inay dhibaato ku keenaan muddo ka gadaayo sidaa darteed khamradu way cuntaha layska deeyo khamrada markaan leeyahay waxaan ula jeedaa wax kasta oo lagu sakraamo oo qofka bani aadamka jirkiisa dhiga khamrada waxaa la mid ah kaniiniyaalka daroogada oo ay dadku isku daroogeeyaan yani qofka wixii cudur keeno in la sooxiyo ayadoo yani laga qabanayo dibbi lagama maarmaan ah waxaasoo aan salaad uga tegin dhibaatadan in lagu ilaysiyo la doonayo culammada cusuurka joogtaa badankeeda way ogol yihiin ninka sagadaa qabanaya dhaktar lagu kalsoon yahay hadday noqday oo loo baahan yahay laakiin aan waajib uga tegaynin marka rabbi ha laga boqo subxaana watacaala xaqana si dhaba ha loo ilaaliyo shidada ay khamradu leedahay iyo waxaa lagu sakraamo waanu sii yeri doonaa haddii rabbi qadaro muslimiinta u dadaala oo shaydaanka saaxiiba hala noqonina oo diinta hala ilaaliya oo rabbigiinka baqda subxaanahu watacaala rabbi ayaanu weydiisanaynaa inuu arsaaqdeenna xalaal ka dhigo cilmigeenna ou naafic ka dhigo camalkeennana mid la aqbalo ou ka yeelo qalbigeennana ou diinta ku sugo ee muslimiinta u dadaala oo rabbigiinka baqa oo rabbi isu dhiibo alla u soo laaftay subxaanahu watacaala allaahuma arsuqnaa risqan bayiba wa camalan mutakabala wa cilman naafica allahuma kfinaa bixalaalika can xaraamik waqninaa bifadlika can man siwaak وبطاacتka عن مcصيتka yا رب العاaلمين اللهمa اغننا بالعلم وزyنا بالحلم وأkرمنا بالتقوى وجملنا بالcاaفية